إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال waxaa insha allahu tacaala majliskan ama kelmaddan aynu kelmado kooban kaga tilmaami doonaa cibaado weyn oo cibaadaadka ilaahay jalla wacalaa uu inoo sharciyeeyey ka mid ah fadligeeda iyo waxa weeyaan sawaabka iyo abaalka ilaahay jalla wacalaa u yeelay ee laga helayo waxa aynaynu ujeeddada aynu uga jeedna ay tahay tilmaamidda arrinta aynu tilmaamayno in dadka muslimiinta ah gaar ahaan dadka soomaalida ay afka soomaaliga ku hadla in aanu ku dhiiriyo ama aan ku dooriyo waxa weeyaan cibaadadaas weyn ee fadliga badan leh gudashadeeda iyo waxa weeyaan ku dadaalkeeda cibaadadaas oo aad mooddo in dad badan oo in badan oo innaga inaga midihi ay dayaceen walaalayaal waxa uu qof wala oo muslimi og yahay in ilaahay jalla wacalaa maqsad uu inoo abuuray iyo ujeeddo ujeeddada ilaahay jalla wacalaa uu inoo abuuray ee insiga iyo jinkaba loo abuuray waa inaynu ilaahay caabudno ilaahay qur'aanka waxa uu ku yidhi wamaa khalaqtu aljinna walinsa ilaa liyacbuduun jin iyo insiba waxa loo abuuray inay ilaahay caabudaan ilaahay imkaaniyaadka iyo waxa nicame uu ina siiyey ee adduunyada ilaahay dusheeda uu inagu siiyey hadday maal noqoto iyo hadday xoog iyo caafimaad noqoto iyo hadday nicam kale ilaahay jalla wacalaa nicamkiisa faraha badana ee uu ina siiyey ka mid ah ay noqotaba ilaahay waxa uu inoo siiyey inaynu ku caabudno oo aynu ka shaqayno kuna mashquulno kuna waxa weeyaan waktigeenna ku bixinno inaynu ilaahay jalla wacalaa caabudno ilaahay qur'aanka waxa uu ku yidhi ina anzalnaa ilayka alkitaaba bilxaqi facbud illaha mukhlisan lahu ddiin ilaahay waxa uu qur-aanka ku yidhi ilaa waxaanu kugu soo dejinnay kitaab kitaab xaq ah xaqa bayaaminaya baatilka caddaynaya ayaanu kugu soo dejinnay ee ilaahay waxaad u caabuddaa ilaahay caabud adigoo cibaadada u barax tiraaya ah sida awgeed maqsadka ugu weyn iyo shayga ugu weynene laga rabaa ee waajibka inna saaran ee cibaado kasta oo asaaska iyo gogoldhigga u ahi waa inaynu ilaahay jalla wacalaa cibaadada u barax tirno waa in ilaahay kelidii la caabudo waa inaan ilaahay lala caabudin malaa'ig aan ilaahay lala caabudin ambiyo aan ilaahay lala caabudin awliyo inta midna waa inaan ilaahay lala caabudin ilaahay waxau idhi alaa lilaahi addiin alkhaalis hooyaay ilaahay wuxuu iska leeyahay oo isagoo quri leeyahay diinta iyo cibaadada baraxa tiran ayuu ilaahay jalla wacalaa leeyahy cibaado aan ilaahay loo barax tirin oo aan ilaahay jalla wacalaa kelidii loo loo samaynin ilaahay waxba ku fali maayo waa cibaadatun marduuda walaalayaal diinta islaamka ilaahay jalla wacalaa uu inagu fadilay ee ilaahay ehelkeeda uu inaga dhigay ilaahay ha nagu sugo oo haynagu dile waa diin waa diin aanu ilaahay cidnaba ka aqbalaynin wax kale ah waa diinta keliya ee ilaahay agtiisa maanta maqbuulka ka ah ee ciddii diin ilaahay ku ugu dhowaataa aan iyada ahayn ilaahay aan waxba ka aqbalaynin ilahiy wuxuu uhi waman yabtagi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin cidda ilaahay ku caabuda ee waxa weeyaan cibaado uga diin dhigata diin aan diinta islaamka ahayn ilaahay ka aqbali maayo aakhirana qofkaasi kuwa khasaaray ayuu ka mid ahaanaya waa diinteennu sidaa awgeed waxa ay nasakhday diimihii ka horreeyey diimihii ka horreeyuu ilaahay soo dejiyey ilaahay diinta diintaana ayuu ku nasakhay diinta noocaas ah waxa udubdhexaad u ah asaas iyo asaas iyo waxa weeyaan asal u ah waxa u ah waxa weeyaan shayga keliya ay ku taagan tahay waa isaga la-aantii aanay cibaado kale ansaxaynin in rabbi cibaadada loo barax tiro ilaahay walaalayaal diinta noocaasuu inoo soo dejiyey ilaahay waa uu dhammaystiray wax ka maqani ma jiraan ilaahay jala wacalaa waxau yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum maantaan diintiinni idin dhammaystiray aayadda qur'aankahi waxa ay nebiga sala allahu calayh wasalam ku soo degtay sida axaadiista ku sugan oo isagoo carafo taagan yowmu carafa isagoo taagan makaankaa fadliga badan maalin jimcaana weliba ay tahay ayay nebiga sala allahu calayhi wasalam ku soo degtay alyawma akmaltu lakum diinakum buu ilaha yidhi waxaan idiin dhammaystiray maanta ayaan idiin dhammaystiray diintiinni wa atmamtu calaykum nicmatii galladaydii iyo nicmadaydii weynaydna maanta ayaan idin idiin dhammaystiray ah wa raditu lakum alislaama diinan islaamkana diin ayaan idinka raali noqday ayuu ilahay yidhi inaad islaamka diin ka dhigataanna waa idinka raali noqday walaalayaal diintana waxa weeyaan ilaahay uu fadligaa leh oo ilaahay nagu soo dejiyey waxaa arkaanteeda waaweyn ka mid ah mabaanida ay ku dhisan tahay iyo tiirarka ay ku taagan tahayna ka mid ah ee kitaabka iyo sunnadaba ilaahay jala wacala uu ku caddeeyey xaju bayt illaahi alxaraam in guriga ilaahay la xajiyo oo qofku kacbada uu yimaado oo uu soo xajiyo waxay ka mid tahay arkaanta islaamka uu ku dhisan yahay saxiixaynka waxaa ku sugan cabdullaahi bnu cumar bnu khadaab inuu nebiga sala allahu alayh wasalam ka weriyey inuu nebigu uhi buniya alislaamu calaa khamsin islaamka shan tiir baa lagu dhisay waxaa ugu horraysa shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammedan rasuulullah qofku inuu qiro inuu qiro waxa weeyaan ilaah xaq lagu caabudaa inaanu jirin ilaahay mooyaane oo ilaahay wixii ka soo hadhay ee la caabudaya aalihaba baatil lagu caabudayo nebiyullaahi moxamedna inuu rasuulkii ilaahay yahay ee ilaahay uu xaqa iyo sunnada ku soo dejiyey uu yahay inuu qiro wa iqaamu salaati salaadana inuu oogo wa itaau zakaati zakadana uu bixiyo waxadu iyo walxaju xajga iyo wasamu ramadaana ramadaan inuu soomo bisha ramadaan sidaa ogeed walaalayaal islaam xajku wuxuu ka mid yahay arkaanta islaamka ee waaweyn buu ka mid yahay ilaahay qur-aanka waxa uu ku yidhi walilahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila ilaahay waxa uu dadka ku leeyaho waajib kaga dhigay farad ah xaju lbeyti inay kacbada soo xajiyaan man istataaca ilayhi sabiilan qofkii waddo wadda ahaan u awooda ee helaya zaadkiisii iyo sahaydiisii iyo wuxuu soo raaci lahaa caafimaadna ilaahay uu siiyey qudradaa ninkii haya ee dadka ka mida ayuu ku waajib yahay ilahay wuxuu yidhi waman kafara faina allaha ganiyun can alcaalamiin ciddii ilaahay ka gaalowda ee rabbi ka kufrida ee shareecadiisa u hoggaansami weyda ilaahay hani buu ka yahay dadka caalamiinta oo cibaadaadka ay samaynayaan wax baahiya rabbi uma qabo waxaan kelmaddaydan ku koobayaa ama aan ku waxa weeyaan xoogga saarayaa inaan sheego fariidada noocaas ah ee xajka ah fadaa'isha ku soo aroortay ee waaweyne ilaahay jala wacalaa uu siiyey qofka xajiya inaan wax ka tilmaamo wax ka mid ah inaan tilmaamo intaanan fadaaisha xajka tilmaamin waxaan tilmaami lahaa xajka oo aynu naqaano sidaa baynu tilmaannayba fariido weyn oo faraa'idda arkaanta arkaanta islaamka ka midana ah sanadkii wuxuu waajibaa mar ayuu waajibaa qofkana cumrigiisa mar ayuu ku waajib yahay qofku cumrigiisa xajku wuxuu ku waajibiya hal mar oo hadduu qofku mar xajiyo sifadii sharciga ahaydna uu xajiyo fariidadii xajku way ka dhacaysaa wixii dambe xaj uu la yimaadaa waa sunna weeye waxaana si si maadaama oo aanay ay dhici karto ama aanay suurtagal ahayn in dadka muslimka oo dhami mar wada xajiyaanna ilaahay sanad walba wakti la soo xajiyo ayuu ilaahay sharciyeeyey wa haadihi min raxmatihi ilaahi jala wacala raxmaddiisay ka mid tahay iyo nicamka ilaahay uu nagu galladaystay oo kennii sanadkan awoodi kari waayaa inuu sanadka dambe xajiyo kii ka awoodi kari waayana ka dambe hadduu awoodo uu xajiyo waa nicmo ilaahay jala wacala uu siiyey dadka uu siiyey wy culimada islaamkuna way isku waafaqsan yihiin sida shareecada kitaabka iyo sunnadaba ku soo aroortay in xajku mar qura un uu qofka ku waajibo rasuulka sala allahu alayh wasalam xadiidka ahlulcilmiga badani wariyeen cabdillahi bni cabbaasi wariyey imaamu axmed iyo keyrkiibana soo saareen waxa uu la weydiiyey markuu nebigu uhi ya ayuha annaas ina allaha kataba calaykum alxaja dadaw ilaah xajka ayuu idinku faral yeelay ayuu nin kacayo markaasu wuxuu yihi afi kuli caamin ya rasuula allah riwaayadka qaarkood waxay sheegayeen inu aqrac ibnu xaabisa ninkaas ma ma sanad walbuu waajibaa nebi maxamedow ou nagu waajib yahay rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa uu sheegay haddii ummadda sanad walba lagu waajibin lahaa inaanay awoodeen markaasuu nebigu wuxu uhi alxaju mara faman zaada fatatawaca fahuwa tatawuc xadiiskaas saxiixa ahi waxa uu tilmaamaya inuu xajku mar un yahay wixii ka badan oo qofku uu la yimaadaana ay tatawuc iyo sunna u tahay masalada haddana intaa ku dhaafo xajka macnihiisa oo kooban haddaynu tilmaanno sida ahlulcilmigu sheegeen sharci ahaan waxaa la idhaha xajku waa alqasdu ilaa bayt illahi alxaraam waa in loo qastiyo oo qofku waxa weeyaan qasdiyo oo uu kaco beytka ilaahay ee xaraamka ee kacbada ah bisifatin maksuusa isagoo qaab iyo sifo gaar ah qasdigiisaasi uu yahay fii waktin maksuus wakti maksuusana uu kacayo xaggiisa sifo gaara ayuu qofkaasi waktigaa ku sugan yaho dee waa muxrim oo wuxuu kasii xiranayaa miiqaadkii dharkii ixraamka ayuu xiranaya sifada khaaskaa isagoo ku sugan buu beytkii ilaahay u qasdinaya fii waktin maksuus buu qasdinayaayo waktigaa xajka waxa weeyaan dee la waajibiyey ah sharaa'id maksuusa iyo acmaal maksuusa ayuu gudanaya xajka saas ayaa la yidhaha bay dhahan culimadu ibtiqaa'a mardaatillaahi ilaahay raalli ahaanshihiisa isagoo doonaya oo ujeeddadiisu ay tahay inuu camalkaa saalixaa soo guto ilaahayna ugu dhowaado ayuu waxa weeyaan acmaashaas iyo qasdigaa samaynaya ikhwaanii fadaaisha xajka ku soo aroortay aad iyo aad bay u fadli badan tahay aad iyo aad bay u fara badan tahay ahlulcilmiga qaarkoodna mabaaxis bayba u gaar yeeleen oo abwaab kutubtooda kaga mid ah ayay kaga hadleen waxaa ka mid ah fadliga xajku uu leeyahay ama fadaaisha uu xajku leeyahay rasuulka sala allahu alayh wasalam waxaa ka sugan inuu yidhi sida abu hurayra radia allahu tacaala canhu uu wariyey nebiga waxaa la weydiiyey ayu alacmaali afdal acmaasha koodee ugu fadli badan markaasaa rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi iimaanu billahi wa rasuulih camal waxaa ugu fadli badan in ilaahay la rumeeyo iyo rasuulkiisa abu hureyra wuxuu yihi nebigu waxaa lagu weriye uma maada dabadeedna maxaa ku xiga waxa uu yihi jihaadun fii sabiili illaah ilaahay dartii in loo dagaalamo iyadoo ujeeddadii qasdigu ay tahay litakuuna kelimatu llahi hiyo alculyaa si ay kelmadda ilaahay tasaraysa u noqoto gaalada iyo waxa weeyaan diintooduna ta hoosaysa ay u noqoto oo qasdi kale iyo ujeeddo kale aan qofka lahayn dabcan waa jihaad la waafajiyey maqaasidii shariicada shuruuddiisii iyo arkaantiisii iyo waxa weeyaan sifaadkiisina u dhammaystiran yihiin oo waxa weeyaan sharciga waafaqsan weeye maaha wax kastaoo camal oo la sameeyo oo dhiig kasta oo la daadiya inuu jihaad yahay maaha waxaanan tilmaamayaa walow yaanan kelmaddaas uba jeedinbe dhiigga muslimkaa in la daadiyo oo qof muslimi uu qof muslimo walaalkiiyo dhiiggiisa daadiyo sababta u daadinayaana ay tahay wax aan sharciga sal ku ku lahayn ama ha noqoto qabyaalad ama ha noqoto daa adduunye iyo maal laysku laynayo ama ha noqoto dhul iyo wixii lamid oo laysku laynayo oo la kala jiidjiidanayo ama ha noqoto siyaasad iyo wixii lamid oo laysku hayo waa ka min kabaa'ir dunuub muxaramaadka waaweyn ee ilaahay shareecadiisa xaaraanta ku ah weeyaan si awgeed qofka muslimka waynu ka digtoonaada inuu qof muslime dhiiggii daadiyo oo maalmahan aad mooddo inay iska noqdeen waxa weeye shay aan yani loo aaba yeelin oo lagu banaysto atfahu lasbaab asbaabta teeda ugu tahfiifsan lagu banaysto rasuulka sala allahu alayh wasalam waxaa lagu yidhi dawaadeedna suma maada maxaa ku xiga rasuulku wuxu uhi xajun mabruur xaj lagu biri sameeyey ayaa waxa weeyaan ku xiga buri nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaari iyo muslim iyo imaam axmed iyo keyrkoodba waa wariyeen waana xadiis waxa weeyaan sixadiis aan shaki ku jirin waxaa ka mid ah fadaaisha xajka ee ilaahay jala wacalaa cibaadadan uu u yeelay in uu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam siduu abu hurayra wariyey alcumratu ila alcumra kafaaratu lima baynahuma cumrada inuu qofku soo cumraysto alcumra ila alcumra kafaaratu lima baynahuma waana nebigu sala allahu alayh wasalam cumro ilaa cumrada kale waxay kafaaro u tahay oo ay baabiinaysaa wixii udhexeeya labadaa cumro wixii dembiye udhexeeya ayay baabiinaysaa walxaju lmabruur xajka lagu biriga sameeyey buu nebigu calayhi salaatu wasalaam laysa lahu jazaaun ila aljanna abaalmar ma laha wax abaalmarin oo uu leeyahay ma jirto aan ahayn in janno lagu mutaysto allahu akbar meeyo dadkii jannada doonayay mid kastoo inaga midii jannada waa doonaya sidaa awgeed waxaa laga maarmaana qofka jannada doonayaa inuu ogaado oo uu ku dadaalo waddada jannada loo marayo jannaduna shay qaaliya weeye waxay u baahan tahay in loo huro yacni waxaa adayso waxa ugu qaalisan inaad u hurto xooggaaga inaad u hurto naftaada inaad u hurto wakhtigaaga ayay u baahan tahay dhayal dhayal ku iman maysa jannadu rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa uu xadiidkana tilmaamaya in qofku inuu soo cumraysto dabadeedna haddana cumrada cumraduu ka dabageeyaa inay inay cumradaasi kafaaro u noqonayso tirtirayso labada um yani labada cumre wixii udhexeeyey ee dembiya walxaju lmabruur laysa lahu jazaan ila aljanu leyay nabigu alayh isalaatu wasalaam mar kale waxa ay nebiga alayhi salaatu wasalaam saxaabadu weydiiyeen abaalmarka uu leeyahay xajku dabeedna nebigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay inaan xajkaa mabruurka ahay janno mooyaan wax kale aanu lahayn waxay culimadu ka hadlaan masalo masaladaasoo ku saabsan nebigu wuxu uhi alcumratu ila alcumra kafaaratu lima baynahuma in markaad cumraysato ead haddana cumraysato inay kafaaro u tahay cumradaasi labada labada cumre wixii u dhexeeyey inay kafaaro u tahay tirtirayso marka waxaa la isweydiiyey waxa ay tirtiraysaa bay culimadu ka hadleen ee cumrada iyo xajka lagu tirtiraya ma waxa weeyaan dunuubta oo dhanba ama ha ahaato dunuub sakaa'iro yaryar ama ha noqoto dunuub waaweyn sida beenta iyo riibada iyo namiimada iyo dilka iyo sariqada iyo waxa la midkaa ma dunuub oo dhan buu tirtiraysaa xa- cumrada iyo xajku mise waxa ay tirtiraysaa dunuubta uu xajku tirtiraya ama cumrada ay tirtiraysaa waxa weeyaan sakaa'irta ama dunuubta kuweeda yaryar dunuubta waaweynna qofka toobad baa looga baahanya labada qowl ba ahlulcilmiga jamaahiirtooda waxa ay ku tegeen labada qowl qowlka hore oo ah in waxa weeye xajka dunuubta uu tirtirayaa inuu yahay yani waxa weeyaan dunuubta yaryar ama kabaa'irtu kabaa'irtu waxay u baahan tahay bay yidhahdeen toobad khaasa waxayna deliishadeen xadiidka muslimka ku sugan iyo keyrkiiba ee nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi الصلوات الخمس خمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر نبي يقول صلواتها شنطة صلاتها شنطة إيه جمعة إلى جمعة لكلا لقاره إيه رمضان إلى رمضان تكلا لقاره وحي ترتريان وحي أرد حياة إيه ذنوب يريرة إذا اجتنبت الكبائر هدي لقد إرادة كبائر آن ahlulcilmiga qaarna waxay yidhaaheen sida sakaa'irtuba loogu tirtirayo salawaadka khamsada iyo jimcada iyo soonka ayaa ciddii kabaa'irta ka dheeraatana xajku waxa weeyaan uu u yahay iyagana bacdu ahlilcilmi waxay yidhaaheen waxaa dhici karta in xajku iyo cumradu dadka qaarkood kabaa'irta ay ka ay ka tirtiraan sababtu tahay ikhlaaskiisa iyo waxa weeyaan sida yani baraxtirka ilaahay uu barax tiray cibaadada marka la eego sida uu ugu ikhlaas tiray sida uu s ilaahay waxa weeyaan s sida uu sunnada u waafajiyey cibaadadaas ay ugu dadaalay inay sunnada waafaqdo sidqiga iyo waxa weeyaan dhabta ay ka tahay cibaadadaas iyo ku dhowaanshaha ilaahay ugu dhowaanayo marka loo eego inay dadka qaarkood kabaa'irta xataa kabaa'irta ka ka ka tirtirto ayaa dhici karta wadalika fadl اllahi yuutihi man yasha ahlulcilmiga jamaahiirtoodu laakiin sidaynu sheegnay waxay ku tegeen inuu xajku sakaa'irta un dha uu tirtiraayo kabaa'irtuna waxa weeyaan ay u baahan tahay toobo siday doontaba ha noqoto masaladu bayna ahli ilcilmi laakiin waxaa fadli weyn ah oo ilaahay lagu mahadiyo ah in haddii aada xajido xaj mabruura xajka mabruurkana waa maxay waynu sheegi doonaaye in ilaahay jala wacalaa uu kaaga tirtirayo dunuubtaadi in badan oo ka mid a maxaa walaalayaal inaga dembi badan leila nahaar ilaahay baa la caasinaya imise macsiya maalintii kaa dhacda haddii ilaahay sakaa'irteeda kaa dhama kaa tirtiro waxa weeyaan fadli intee leeg baa kugu jira maxaa inooga baahi badan in ilaahay dunuubta inaga tirtiro maxaa inooga baahi badan inuu ilaahay toobad keeno maxaa inooga baahi badan in habeen iyo maalinba aynu gefaynaayo ilaahay gafafkeena inaga tirtiro walaalayaal qofka muslimka ah haddii uu xajkii intuu la yimaado uu ku daro inuu xajkaas sunnadii nebiga sala allahu alayh wasalam waafajiyo oo uu ku daro inuu ilaahay u barax tiro oo uu ku daro inuu ilaahay uga run sheego waxa acmaalia uu samaynayo cibaadahad uu la imanayo oo ilaahay isu dhul dhigo ilahay waxba kuma aha xataa kabaa'irta inuu kaaga tirtiro wma dalika calى اllahi bcaziiz ilahay wax ku adag maha ilahi wuxuu ihi afalaa yatuubuuna ilى اllahi wayastakfiruuna miyaana ilaahay u toobad keenaynin oo aanay ilaahay dembi dhaaf weydiisanaynin dadku wallahu غafur raxim afalaa yatuubuuna ilى اllahi wayastakfiruuna ah ilaahay waa jecel yahay cidda u toobad keento waxay culimmadu ka hadleen oo nawowi iyo rag lamida ay tilmaameen waxay dhaheen qofku haddiiba ay dhacdo inaanu xataa dunuubba lahayn u xajiyo oo xataa dunuub sakaa'ira waxa weeyaan waxa weeyaan xajku ka tirtiraa aanay jirinba oo ilaahay acmaal saalixo kale uu sameeyey sida salaado iyo soomamyo uu kaga tirtiray dunuubtiisii xasanaad baa loogu qoriyay xajkiisa xasanaad ayaa loogu qoraya sidaa awgeed waa inuu qofka muslimkahay xajka ku dadaalo oo aad iyo aad loogu bixiyo wakti loogu bixiyo waxaynu hadda aragnaa nusuustu inay tilmaantay in xajka mabruurka ah ee lagu samafalo inuu waxa weeyaan ilaahay rasuulkiisu sala allahu alayh wasalam uu leeyahay ma laha abaalgud aan janno ahayn qofka muslimkaahi waxa uu helo waxaa ugu qaalisan oo ilaahay uu siiyo janno ilaahay inuu naarkaa badbaadiyo janno ku geliyo addoommadiisa saalixiintaa aad meel la gasho aad ka badbaaddo jahannama iyo waxa weeyaan cadaabkeeda iyo waxa weeyaan fogideeda iyo waxa weeyaan wax hoogeeda iyo balambalka dadkeeda ilaahay inuu walaalayaal inaga badbaadiyo ama qofka muslima ka badbaadiyo waa shay weyn waxyaabaha lagaga badbaadiya waxaa ka mid ah in qofku ilaahay xajki inuu xaj xajka qofku waxa weeyaan ku dadaalo culimadu waxay leeyihin xajka mabruurkaahi waa aladi laa yukhaalituhu shayءu min alismi waa xajka aan wax dembi ku dheehmin ah wax dembi wa xajka aanu ku dheehmayn ee qofku macaasidii uu iska ilaalinayo beenta uu iska ilaalinayo siyaamada uu iska ilaalinayo qof muslim inuu dulmiyo uu iska ilaalinayo muxaramaadka inuu waxa weeyaan sameeyo uu iska ilaalinayo wixii ilaahay xaaraantimeeyey maxduuraadka xajka ee ilaahay waxa weeyaan uu qofka ka mamnuucay ama dumar ha noqdaan ama tiib iyo cadar ha noqdaan ama dharkii waxa weeyaan yani jidhka lagu qaabeeye loo talay inuu inuu xidho ha noqoto ama inuu timihiisa gooyo ha noqoto ama inuu sayd iyo waxa weeyaan ugaadhu dila ha noqoto wixii ilaahay ka xaaraantimeeyeyna uu ka tago kaas ayaa la yidhaha bay culimadu ahayn xaj mabruura waana qawlka ugu waxa weye qowl aad u qawiya ay ahlulcilmi badani ku fasireen arrinta noocaasa inuu yahay waxa weeyaan xajka mabruurka waxaa kale culimada qaarkood yidhaaheen alxaju almabruur waa aladi laa riyaa'a fiihi walaa sumca waa xajka aan wax istus ah iyo ismaqashiin ah aanay ku jirin ee ilaahay loo barax jiray wey waa xajka qofku aanu la imanin wax fuxshiya oo waxa weeyaan akhlaaq xumo ah aanu la iman oo waxa weeyaan carabkiisa ilaaliyo kadalika uu iska ilaaliyo wixii rafas iyo muxaramaad ee ilahay u ka xaraantimiyo ahlucilmiga qaarkood waxay dhaheen xajka mabruurkahi waxa weeyaan waa waa xajkii aan ilaahay lagu caasiynin ahlulcilmiga qaarkood waxay dhaheen xajka mabruurka waxa weeye waa xajka qofku waxa weeyaan uu sameeyo icaamu aطacaam wa ifshaau salaam wa tiib alkalaam waxaa loola jeedaa bay dhaheen qofku inuu waxa weeyaan hadal wanaagsan dadka walaaladii xujaydaa kula dhaqmo oo aanu xumaan ku oran salaantii iyo wanaagii iyo birigiina uu faafiyo waxa weeyaan wixii cuntay isaga dheeraadka ama sadaqadana uu ku dadaalo kaas ayaa xaj mabruura la yidhaahaa bay culimada qaarkood yidhaheen aqwaal kaleo ahlulcilmigu ay sheegeen oo tafsiirka xajulmabruur ay ka sheegeenna waa jirtaa isku soo duuduuba waxay isugu soo ururaysaa waa xajka qofku ilaahay uu barax tiro ee ilaahay caza wajalla kelidii uu sameeyo ee aanu ilaahay cid waxba ugu darin ee uu la yimaado wejigii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u sameeyey ee uu macsiyo iyo xaaraan inuu ku dhaca ka ilaaliyo ee qof muslima aanu wax dhiba u geysanin wax waxa weeyaan barigiisana uu muslimiinta ka haysto hadal wanaagsan iyo waxa weeyaan khayrkana uu ku dadaalo kaas ayaa waxaa la idhaha alxaju almabruur xajkii lagu biri sameeyey waxaa ka mid a walaalayaal xajka in lagu biri sameeyo in nafaqadiisu ay tahay nafaqo xalaal ah in qofku wuxuu ka xajinayo maalka uu ka xajinaya ay noqoto xaj maal xalaalah oo aan xaaraan ahayn inay noqoto ayaa biriga xajka ka mid ah waxaa ka mid a fadaaisha xajka ikhwaani sida aynu sheegnay cabdullaahi ibnu ibnu cabdallah ibnu xabashi alkhadcami wuxuu yidhi nebiga sala allahu alayh wasalam ayaa la weydiiyey ayu lacmaali afdal maxaa ugu fadli badan acmaal markaasaa waxau yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam iimaanu laa shaka fiihi iimaan aan shaki ku dheehnayn oo aan shaki ku jirin ayaa ugu fadli badan sababta mar walba nebigu calayhi salaatu wasalaam ama aktar min xadiis nebigu uu tilmaamaya in acmaasha iimaan ugu fadli badan yahay iimaan ilaahay la rumeeyo inuu acmaasha ugu fadli badan yahay uu nebigu sala allahu alayh wasalam u tilmaamaya waxa weeye iimaanku waa asaaska iyo saaska iyo udubdhaxaadka acmaasha inta kale ay ku taagan tahay haddii isaga la waayo oo tawxiid iyo iimaan qofka laga waayo waxa uu samaynayaa waa biyo coldhaan shay waa camal aan ilaahay agtiisa waxba uga taraynin waxaa kaloo nebigu sala allahu alayh wasalam wuxu uhi waxaa camal ugu fadli badan jihaadun laa quluula fiih jihaad aan khiyaamo lagu samaynin ha jihaad aan khiyaamo iyo guluul aan lagu samaynin iyo fariiqo iyo xaditaan qana intii qofku muslimiinta isagoonay ogeyn uu wax ka xado aan lagu samaynin wa xajatun mabruura buu nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ugu fadli badan xaj mabruur ah oo ilaahay jala wacalaa loogu diri sameeyey ayaa ugu fadli badan waxaa kaloo walaalayaal fadaaih fadaaisha xajka ka mid ah sida bukhaari iyo muslim iyo tirmidi iyo nisaa-i iyo keyrkoodba wariyeen waxaa ugu ka mid a fadaaisha xajka abu hurayra radia allahu tacaala canhu waxa uu yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxu uhi man xaja hada albeyt ninka beytkaa xajiya kacbaduu ujeedaa nebigu alayhi salaatu wasalaam ah xajku meel kaleu ku ansaxayaa ma jirto aan ahayn kacbada meel kale oo qofka muslimkaa fariidadaasi ay kaga dhacaysaa ma jirto aan ahayn inuu kacbada yimaado nebigu wuxu uhi man xaja hada albeyt ninka beytkaa xajiya falam yarfus aan galma iyo jimaac iyo waxa weeyaan dumarkiisa inuu dumar utaga samaynin ee aan dumarkii u tegina iska ilaaliya walam yafsuq faasiqnimo iyo xumaanna aan samayn ama ha noqoto mid ficil loo sameeyo ama mid carabka ka dhacda ha noqoto iyo cay iyo aflagaado uu xujayda u geysto ama ha noqoto waxa weeyaan faasiqnimo kale iyo macsiyo kale inuu waxa weeyaan sameeyo nebigu wuxuu sala allahu alayh wasalam ninka xajiya ee aan rafas iyo fusuuq midna la iman rajaca kamaa waladatu ummu waxa uu ka soo noqdaa xajka isagoo dunuub ka ah sidii maalintii hooyadii ay dhashay uu ka ahaa xadiidkani wuxuu ka mid yahay axaadiista ay aadka u daliishadeen ahlulcilmiga yihi xajka ilaahay kabaa'irta iyo sakaa'irtaba waa ku tirtiraa laakiin waa maxaa shardiya inuu xaj mabruura noqdo ilaahay loogu ikhlaas tiray sidqiya waxa weeyaan qofku uu ka run sheegay sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo hadyigiisii xajka la waafajiyey kaas ayaa shardiya rajaca kamaa waladatu mubuu nebigu sala allahu alayh wasalama wuxuu soo noqdaa isagoo dembi ka ah sidii maalintii hooyada dhashay tirmidi waxaa ku sugan riwaayaadka xadiidkan inuu nebigu yihi gufira lahu man xaja falam yarfut walam yafsuq gufira lahu ma taqadama min denbi waxaa loo dembi dhaafaa dunuubtiisii wixii tegey ee dunuubtiisii ahbaa loo dembi dhaafa maa taqadama min denbi wixii uu hore uu sameeyey waxa weeyaan dembi ka dembi ahaa ayuu waxa weeyaan ilahay ka tirtira waxaa soo aroortay oo kale inuu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam rajaca kamaa waladat ummuhu yani sidaynu hadda sheegnay marka waxay taasi tilmaamaysaa yani waxa weeyaan sida jaabir xadiis xadiiska min xadiisi jaabir waxaa soo aroortay inuu rasuulku sala allahu alayh wasalam yidhi sida cabdirasaaq musanafka ku wariyey man xaja hada albeyt falam yarfus walam yafsuq kaana ka yowmi waladat ummo maalintii hooyadii ay dhashay siduu dembi ka ahaa isagoo ka ah ayuu soo noqdaa waana fadli aad iyo aad walaal u weyn ha in ilaahay dembigaaga kaa tirtiro oo ilaahay ku dembi dhaafo oo aad ilaahay la kulanto haddii ilaahay ku oofsado adigoo aan dembi saasi ka ah waxa weeyaan waa wax ilaahay lagu mahadiyo waxa weeyaan acmaasha iyo waxa weeyaan ilaahay abwaabta khayrka waa inoo badiyey aad iyo aad buu ilaahay jala wacalaa abwaabta khayrka iyo dunuubtani lagaga tirtiri lahaa aad buu ilaahay noogu badiyey laakiin meeye walaal dadkii ka faa'idaysan lahaa ha dadkii ka faa'idaysan lahaa meeye walaalayaal ilaahay ha laga baqo oo dadka muslimiinta ilahay ha ka baqaan oo ilaahay ha laga baqo qofku ilaahay ha ka baqo oo haddii ilaahay awood uu siiyey xajka ha soo xajiyo oo ha ku dadaalo xajka inuu xajiyo oo yaan xajka dib loo dhigin rasuulku sala allahu alayh wasalam fadaaisha xajka ee uu sheegay ama axaadiista ku soo aroortay fadliga xajka waxaa ka mid ah fadliga xajka aahaarta iyo axaadiista ku soo aroortay waxaa ka mid ah cabdullahi bni shaqiiq ayaa waxaan shaqiiq ibnu salama cafwan shaqiiq ibnu salama ayaa wuxuu yidhi aradtu alxaja xaj ayaan doonay fasa'altu ibnu mascuud radia allahu tacaala canhu markaasaan cabdullaahi ibni mascuud weydiiyey oo culamadii saxaabada ka mid ahaa ayaan ku yidhi bal ka warran hadda inaan xajiye ayaan doonayahay markaasaa waxa uu yidhi cabdullahi ibni mascuud in takun niyatuka saadiqa wa aslu nafaqatika tayiba وصرف عنك الشيطان حتى تفرق من عقد حجك عدت من سيئاتك كيوم ولدتك أمك waxau ku yihi cabdاللahi بن mascuud taabicigaas weydiiyey su-aashaas wuxuu ku yihi haddii aad xaj doonayso oo niyadaadu niyadaadu hadday saadiqo tahay oo niyo barax tiran ay tahay oo ilaahay jala wacalaa kelidii loola jeedo oo aad doonayso inaad cibaadada usoo gudato raaligelin aad ilaahay raali gelinaysa keliya iyo ugu dhawaansho isaga keliya aad ugu dhawaan ugu dhowaanayso wa aslu nafaqatika tayiba asalka nafaqadaada iyo zaadka iyo sahayda aad sidat iyo waxaad ku cajiinaysaana ay kasbi tayiba oo xalaala oon xaaraan ahayn tahay wa surifa canka shayطaanu xataa tafruqa min caqdi xajik shaydaanna lagaa ilaaliyo ilaa iyo aad xajkaaga ka faaruqayso oo aanad wax macsiyo ah inaad samayso aanu kugu xambaarin oo inaad waxa weeyaan la timaado maxduuraadkii xajkee lagaa xarimay aanu kugu xambaarin ee aad waxa weeyaan ka dheeraato ilaahay ku waafajiyo cudta min sayi'aatika sayi'aadkaagii iyo dunuubtaadii waxaad ka soo noqonaysaa adigoo ka ah ka yawmi waladadka ummuk maalintay hooyadaa ku dhashay oo kale wax dembi aan lahayn walaalayaal fadaaisha xajka ku soo aroortay waxa weeye kuwaas aynu tilmaannay ayaa ka mid ah waxaa walaalayaal ka mid ah fadaa'isha xajka ku soo aroortay ee cajiibka ah ee nebigeenna sala allahu alayh wasalama ka ansaxday inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam tilmaamay in ilaahay uu dadka maxsharka taa dadka taagan yowma carafa ilaahay inuu malaa'igtiisa ugu faanaayo rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi ma min yowmin aktaru min an yactiqa allahu fiihi cabda min annaari min yowmi carafa ma jirto maalin ay ka badan tahay cidda ilaahay uu xoraynayaa maalinta carafa cidda ilaahay naar uu ka xoraynayaa maalin maalinta carafa ka badan oo cid naar laga xoreeya ma jirto buu nebigu alayhi salaatu wasalaam ilaahina waa u soo dhowaanaya wainahu layudmi uma yubaahi bihim almalaa'ika dabadeedna malaa'igta ayuu ilaahay jala wacalaa ugu faanaya addoommadiisaas oo ree baleega addoommadaydi waxay u yimaadeen iyagoo waxa weeyaan basaasan iyagoo waxa weeyaan booraysan iyagoo waxa weeyaan yani waxa weeyaan iska soo ka soo tegay adduunye iyo maladaadkeedii oo dhan oo doonaya raalli ahaanshahaya marka fadaaisha xajka waxaa walaalayaal ka mid ah in ilaahay naar kaa xoreeyo naar in ilaahay kaa xoreeyona walaalayaal shay qaaliya wey ilaahay jala wacalaa inuu naar kaa xoreeyaa wax yar maaha waa wax ilaahay uun laga helo waxaa walaalayaal laga maarmaan ah in aanaynu naarta aynu ilaahay jala wacalaa aada uga magan galno aynu dunuubteenna ilaahay uga toobadkeenno aynu walaalayaal ku dadaalno wixii ilaahay dunuubta inagaga tirtirayo dunuubteennu aad iyo aad bay walaalayaal u badantay samada iyo dhulkabana waa dhaaftay walaalayaal ilaahay ha laga baqo oo qofka muslimkaah rag ha noqdo dumar ha noqdo ilaahay aad ha looga baqo rabbi ha laga dhowrsado ha ku dadaalo qofka muslimkaahi inta aanay geeridu iman garanna mayna goray geeri noo imanayse inuu xajka ku dadaalo oo xajka tago rasuulka sala allahu alayh wasalam xadiiskaa hore muslim baa wariyey min xadiis caaisha rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa waxa uu yidhi sida abu yacla iyo ibnu khuseyme iyo bazaar iyo keyrkood ba min xadiisi jaabir sadaa wariyeen ibnu cabdillah radi allahu canhu nebigu wuxu uhi ma min ayaamin afdal cinda allahi min ayaami cashri dilxija maalmo ka fadli badan tobanka dilxija ilahay agtiisa ma jiraan maalma waxaa ilaahay ugu fadli badan agtiisa tobanka dilxija ugu horeeya bisha xajku waajibayo tobanka maalmado ugu horeeya ugu fadli badan waxa kaloo m yani habeenana waxaa ugu fadli badan tobanka ramadaan ugu dambeeya sidaas ayay nusuusta isku waafaqaysaa waxaa xadiiskaa ku jirtay rasuulka sala allahu alayh wasalam in lagu yidhi yaa rasuula allah hiya afdal am ciddatuhuna jihaadan fi sabiili illah xataa ma waxay ka fadli badan tahay yani waxa weeyaan tiro iyada u dhigantoo qof ilaahay dartii uu jihaado deedna nebigu wuxu uhi hiya afdal min ciddatihinna jihaadan fi sabiili illah way ka fadli badan tahay tira tiradaa u dhigantoo qof ilaahay dartii jihaadi ugu jirana way ka fadli badan tahay ilaa cafiiran yucfar wajhu fi turaab ilaa qof intuu jihaad galay dabadeedna lagu dilay oo aan ka soo noqon mooyaane rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi wamaa min yowmin afdalu cinda allahi min yowmi carafa maalin ilaahay agtiisa maalinta carafa ka fadli badanna ma jirto yanzilu allahu ila asamaai addunya ilaahay samada adduunyada samada dhow ayuu usoo degaa samadayna soo xigta ayuu usoo degaa degitaan ilaahay isaga u xuntama ah ilaahay sida uu soo dega garan mayno laakiin inuu ilaahay soo degaa waa xaq waana sunno sugan oo haabit ah waana caqiidada saxiixa ah ee caqiidadii ahlu sunna ah fa yugaahi biahli lardi ahla asamaa markaasuu ilaahay dadka samada jooge malaa'igta ah ayuu ilaahay wuxuu ugu ugu faanaya dadka dhulka jooga fayaqul ilahi wuxuu oranaya unduruu ilaa cibaadi shucsan gubran baaxiina jaauu min kuli fajin camiiq lam yaraw raxmatii walam yaraw cadaabi falam ara yowman akthara catiiqa min annaari min yowmi carafa waana xadiis xasan ah oo waxa weeyaan shawaahidiisa xasan ku ah rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu leey ilahi wuxuu odhanaya addoommadaydi eega waxay ii yimaadeen iyagoo waxa weeyaan tima basaasan iyagoo waxa weeyaan yani waxa weeyaan lugahooda boodh boodhku ka buuxo iyagoo daaxiin ah oo cadceedda waxa weeyaan usoo baxaya oo isagoo waxa weeyaan maaragtay banaankaa isugu yimi waxay ka yimaadeen bu ilahi leey meel walba raxmadayda ma arag cadaabkeygana ma arag haddana raxmadaydii bay rajaynayaan cadaabkeygina waa ka baqayaan nebigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi maan arag maalin ka badan cid la xoreeyo oo maalin yom naar laga xoreeyo min yowmi caraf uli nebigu alayhi salaatu wasalaam walaalayaal fadaa'isha intaa leeg xajka ayaa laga helayaa xajkaa laga helayaa wuxuu u baahan yahay qofka muslimkaay inuu sahay qaato wuxuu u baahan yahay qofka muslimkaay inuu u sabro walaalayaal waxa aan hadalkayga kusoo gebagadaynaya xajku fadliga uu leeyahay iyo muhiimadda uu leeyahay intaas ayaa inoogu filan waxaa kuugu filan walaal wax aad ku hirato oo kuugu filan walaal wax aad waxa weeyaan ku ku wax aad adeegsato in ilaahay dunuubtaadii kaa tirtiro in ilaahay abaalkaaga janno mooyaane wax kale aanu ka dhigaynin haddaad xaj mabruura xajido si awgeed walaalayaal ilaahay ha laga boqo ha la iska daayo xajka la dibdhigayo ha la iska daayo xajka la dibdhigayo raggu ilaahay ha ka baqaan oo ilaahay ha kaga baqaan nafahooda oo ilaahay ha kaga baqaan ehelkooda oo xajka ha lagu dadaalo oo dadka muslimiintaa ee isku dayaya waxa weeyaan inay sanad walba dib u dhigaayo xajka iyagoo awoodi karaya ilaahay ha ka baqaan oo waxa weeyaan geerid wakti ay iman doonto ma ogid maalka aad isleedahay sanad dambeu ku kor kuu kordhi doonaa ma ogid inaad waayi doontiyo in kale badanaa inta shalay hani yani hodan ahayd ama aqniye ahayd ee waxa weeyaan maalme kadib fuqaro noqotay badanaa inta bakti wakhtiyada ka mida waxhaysatay ee waxa weeyaan wixii ay haysteen iyagoo isla waxaasada samayn doontaan weyday ee waxa weeyaan masaa'ibii kaga habsatay walaalayaal yaan xajka dib loo dhigin raggu ilaahay ha ka baqaan oo dumarkooda ha xajsiiyaan hadday awoodu hayaan raggu ilaahay ha ka baqaan oo nafahooda ha ku dadaalaan dumarku ilaahay ha ka baqaan oo ha soo xajiyaan oo waxa weeyaan xajka ha lagu dadaalo waxaa u baa waxaa walaalayaal qofka muslimka ee soo xajinaya lagama maarmaan u ah inuu ilaahay ka cabsado oo ilaahay ka baqo oo ilaahay si uu xajka inta uu ku jiro waxa weeyaan uu ku dadaalo khayraadka munkaraadka iyo macaasidana uu iska dheeraayo waa inuu qofka muslimka ee soo xajinaya ku dadaalo alfiqa fi ddiin inuu diintiisa fahmo waa inuu bartaa manaasigta xajka xajka maxaa uu ku ansaxaa muxuu ku buraa maxaa ka xaaraan ah maxaa u bannaan si nebiga calayhi salaatu wasalaam sunnadii sidee ahayd waa inuu taabartaa waa inuu ku dadaalaa inuu culimada afkooda ka qaato wixii diina inuu ka qaato ee xajka ku tacalluqo haddaanu garanaynin waa inuu qofka caamiga ah ee aan diinta isagu akhri karaynin ama aan waxba ka garanaynin waa inaanu kelidii xajin waa inuu ku dadaalo inuu culimo la xajiyo inuu iyaga iyaga manaasigtii xajka ka barto in wixii maxduuraada uu ka barto waa in qofka muslimkaahi uu iska ilaaliyayo xaajigaahi in mas'ale kasha ka ishkaal gashay uu qarsado oo waxa weeyaan waxa weeyaan aanu culimada weydiin ee culimada uu weydiiya ilahi wuxu uhi fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun war dadka ahlulcilmiga wax weydiiya haddii aanaydun idinku garanayn taana waa inuu qofka muslimka ayaa aad iyo aad ugu dadaala qofka muslimka ah waxaa lagama maarmaana xajka inuu ku dadaalo inuu raaco rufqad iyo dad saalixiin ah dad saalixiinana waxa ugu fiican oo la raaco dadka culimada ahlulcilmiga ayaa ugu wanaagsan waayo qofka waxa weeyaan wixii xaaraan xalaashana way barayaan xaaraantana way ka dheeraynayaan waxaad ka faa'iidaysaa inaad diintaadii kororsato inaad iimaan kororsato waa in lagu dadaalaa rufqada noocaas ah qofka muslimkaah waa in markuu xajka joogo ee uu xaj ka yimaado uu ku dadaalaa alixsaan ila nafsi oo naftiisa uu cibaadada kula dadaalaa khalqiga ilaahay waa inuu dhibirsanaada waa inuu hagardaamada iyo aflagaadada iyo dhibaatada af iyo gacanba ha ahaatee qofka muslimkaah walaaladii uu ka haysta waa inuu qof raxiim ah oo naxariis badan noqdaa oo xajku sabir buu walaalayaal u baahan yahay wax badan oo dhibaato ayaa ayaa oo ku dhiba ayaad arki doontaa si awgeed qofka muslimkaa waa inuu sabraa waa inuu ku dadaalaa inuu dulqaato sababtu tahay si aad abaalkaa iyo wanaaggaas iyo fadaa'isha aad xajkaaga ugu hesho intaas ayaan hadalkeyga kusoo koobaya aquulu qawlii hada waastakfiru allaha aladi laa ilaha illaa huwa waatuubu ilayh subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illaa anta astagfiruka waatuubu ilayk